إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka subaxnimo idaacadda alfurqaan in ka badan labaatan ruux uu ku jiray jenaraal maxamed nuur galaal ayaa ku dhintay howlgal qaatay toban saacadood oo mujaahidiintu ay ku qaadeen hoteel ku yaala magaalada muqdisho ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraray saldhigyo ciidamada dowladda iyo kuwa shisheeyuhu ku leeyihiin duleedka magaalada muqdisho iyo beledweyn oo ka tirsan gobolka hiiraan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa habeenkii xalay baahaysay qaybta lixaad waraysiyo muuqaallo taxno ah oo ay la yeelatay qaar ka mida ergadii soo xushay baarlamaanka dowladda federaalka isku dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab dadka ku dhaqan qaybo ka mid a hiiraan iyo gado ayaa daawaday filimkii alkataib ee ka soo saartay dagaalkii sannad ka hor lagu qaaday xerada ciidamada maraykanka ee mandabay qaraxa geystay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay waddanka suuriya cudurka koronafirus ayaa mar kale dad badan ku dilay gudaha waddanka maraykanka ciidamada yahuuddana waxa ay toogteen wiil dhallinyaro falastiini ah
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا waa maalinimo isniin ah sagaal iyo tobanka bisha jamaadu thaani sannadda kun afar boqol labayo afartanka hijiriga kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran in ka badan labaatan ruux uu ku jiray jenaraal maxamed nuur galaal ayaa ku dhintay howlgal qaatay toban saacadood oo mujaahidiintu ay ku qaadeen hoteel si weyn ammaankiisa loo ilaaliyo faahfaahin ku saabsan howlgalkaasi waxaa noo soo jeedinaya waryaheena cabdulahi yaasiin jaamac weerar shalay gelinkii dambe xarakada shabaabul mujaahidiin ay ku qaaday hotel ku yaala magaalada muqdisho oo la yidhahdo hotel afrig islamarkaasina barta uu ku yaala ay tahay meel laga ilaaliyo garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho oo shisheeye cadaan iyo madow leh uu degan yahay ayaa khasaarihii ka dhashay isu soo taraya weerarka ayaa muddo badan socday waxaana lagu daah furay camaliyad nafurnimo ah kadibna rag ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa gidaarada hoteelka ka booday oo gudaha u galay waxayna layn ku bilaabeen saraakiisha dowladda federaalka ee halkaasi ku sugnayd intaasi kadib ciidamada dowladda federaalka ah ayaa meelo kala duwan kasoo gurmaday waxaana bilowday dagaal foolka foolah oo labada dhinac u dhexeeyey rasaas fara badan iyo qaraxyo waaweyn ayaa laga maqlayay gudaha hoteelka waxaana dadka deegaanka ka agdhowaa ay noqdeen gacanku gambad iyadoo meesha ay isugu soo hareen ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin iyo ciidamada kale ee ay dagaalamayeen ee dowladda federaalka ah intii howlgalku uu socday ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxa u suura gashay in ay dilaan dadkii hadafku ahaa in marka horeba la dilo oo dartood meesha loo weeraray dadka weerarkan lagu dilay waxaa ka mid a wasiirka hore ee gaashaandhigga maxamed nuur galaal oo xilal kala duwan horay u soo qabtay waxaa sidoo kale ka tirsan sarkaal ka tirsan booliiska dowladda federaalka ah oo la yidhaahdo gaashaanle cali dhuux barre iyo taliyihii ilaalada xarunta la weeraray oo lagu magacaabi jiray diiriye xaashi sidoo kale dhimashada waxaa ku jira lix ka tirsan ciidamada turkigu uu soo tababaray ee haramcad loo yaqaano kuwaas oo ah ciidamada madaxweynaha dowladda federaalka waayadan uu sida adag ugu shaqaysto islamarkaasina uu ku fuliyo weerarada danihiisa siyaasadeed uu ku difaacayo waxaa kale oo ku jira dadka weerarka lagu dilay saraakiil iyo ciidamo ka tirsanaa kuwa maraykanku tababaray ee aadka loo boombooniyo ee la yidhaahdo alfa group khasaaruhu waa horudhac waxaana suuragala in uu intaasi ka badan yahay weerarku wuxuu socday ku dhowaad muddo toban saacadood ah dadka ku dhaqan magaalada muqdisho iyo gobolada kale ee dalka iyo weliba soomaalida dibadaha ku dhaqan iyo weliba dad kale oo ajaaniba oo aan soomaali ahayn ayaa si weyn u hadalhay hayay weerarkani waxaana laga qoray qoraallo fara badan iyadoo dad badan aragtiyo ay ka dhiibteen weerarkani waxa uu ku soo aaday xili dowladda federaalka ah xaalada siyaasadeed ay meel xun marayso madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa kursiga isku sii dhejinaya sideed maalin oo keliya ayaa u hartay wax doorasha oo ilaa yemenka uu qabanqaabadeed amaba jidkeed hayana lama arko mucaaradkuna si aada ayay arintaasi uga caraysan yihiin waxaana jiray kulamo kala duwan oo waxa beesha caalamka loogu yeeray ay dhowaanahan la yeelanayeen madaxweynaha dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyadoo oo la canaananayay islamarkaasina lagu baaqayay in arrimaha doorashada xaggooda ay tallaabo u qaadaan ayaa waxaa mar qura ka soo dhex baxay weerarkan ay fulisay xarakada shabaab almujaahidiin saraakiisha mucaaradka ayaa horey waxa ay u shaaciyeen in madaxweynaha dowladda federaalka ah maxamed cabdulaahi farmaajo iyo weliba kooxda asiga la shaqaysa ay ku fashilmeen dhanka amniga waxaana qasaba arrintan inay ka hadli doonaan oo ay sheegi doonaan in dowladda federaalka dhanka amniga ay ka liidato islamarkaasina aysan u qalmin in kuraasta ay kusii fadhiyaan madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo iyo weliba siyaasiyiinta asiga la shaqeeya ee wasiirada iyo xildhibaanada intaba leh qalqal xoog leh ayaa waxa uu ka jiraa dhismaha xalane ee magaalada muqdisho oo shisheeye kala duwane uu degan yahay sidoo kale madaxtooyada aad baa looga baqayaa goobaha wasiirada iyo xildhibaanadu ay degan yihiin ayagana walaac xoog leh ayaa ka jira ciidamadu waa keebla yuurar qof dhaqaaqi kara ama nuuxsan kara ama usoo dhowaa kara lama arko haddaan dib ugu noqono genaraal maxamed nuur galaal oo aanu soo sheegnay in xilal kala duwan uu soo qabtay oo ay ka mid ahayd wasiirka gaashaandhigga bal taariikhdiisa in yaroo ka mid ah asiga ayaa inoo sharaxaya waxaanu sheegayaa in uu ka mid ahaa dadkii talyaanigu uu soo barbaariyey intii aanu ka mid noqon dowladihii soomaaliya ka jiray anugu waxaan ku dhashay miyiga magaalada ceelbuur toban sanaan ku gaaray kuniga sagaal boqol iyo kontonkiina talyaanigii baa yimid iskuulaadu haddii furfuray halkaasaan anugu ku biiray iskuulkii halkaas ceelbuur oo ka furay niman odayaalahoo fashiistadii la shaqaysan jiray iyo aniga isku galaas noqonay marka iyagoo af talyaani jajaba waa yaqiineen anugse waa laakiin markiiba waa ka gudbay markaas dhuusan reebaa laygeeyey galaaskii labaad uu markaas ka furan yahay galaaskaas labaadaan galay markaan dhammeeyey konton iyo labadii ayaa xamar la ii diray waxaan galay dugsigaas la dhihi jiray collegio militare generale ferrara la dhihi jiray yacni waa boarding school oo maaragtay oo arda la gelinayo galaal waxaa lagu xasuustaa in uu sirdoonno kala duwan la shaqay jiray waxaa sidoo kale lagu xasuustaa dagaalkii u dhexeeyey xarakada shabaab almujaahidiin iyo suufiyada ee toban sano ka badan ka socday dhuusamareeb iyo gurceel iyo nawaaxigooda in uu ahaa maskaxda qadada dhiibaysa asiga oo muddo oo sanado ah deganaa magaalooyinka dhuusamareeb iyo gurceel halkaas oo uu macluumaadka dagaalka ku siinayay suufiyada maadaama asiga uu dalka ruushka wax ku soo bartay islamarkaasina xeelada dagaalka uu wax ka yaq macluumaad kale yemenka intaanu hayno dhimashada dowladda federaalka ah waa saddex iyo labaatan ruux dhaawacuna waa afartan waxayna u badan tahay in khasaaro intaa aada uga ballaaran yahay maadaama warkani uu yahay mid horudhaca ee aanu ahayn kii kama dambaysta ahaa waad mahadsantaa cabdullah wixii warar dheeraad ah ee ku soo kordha howlgalkaasna waxaan kusoo gudbin doonaa wararkeena dambe insha allah ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay weeraray saldhigyo ciidamada dowladda iyo kuwa shisheeyuhu ku leeyihiin duleedka magaalada muqdisho iyo beled weyn dagaalo u dhexeeya ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin iyo kuwa shisheeye oo ay weheliyaan askarta dowladda federaalka ayaa xalay ka dhacay duleedka magaalada muqdisho ciidamada shabaabulmujaahidiin ayaa dagaalo culus ku ekeeyey saldhigyada ciidamada shisheeye ee kuwa dowladda ee arbacow siinka dheer iyo calamada lama heli faahfaahin ku aadan khasaaraha dagaalkaasi uu geystay isla xalay ciidanka shabaabulmujaahidiin waxa ay dhinaca kale ka dagaalameen magaalada beled weyn wararka inaga soo gaaraya magaalada ayaa sheegaya in weerar culus lagu qaaday fadhiisin askarta soomaalida ay ku leeyihiin gudaha beled weyn rasaastal isweydaarsanaya ayaa laga maqlayay xaafadaha magaalada iyo duleedkeeda idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa habeenkii xalay baahisay qaybta lixaad waraysyo muuqaallo taxano ah oo ay la yeelatay qaar ka mid ah ergadii soo xushay baarlamaanka dowladda federaalka ee isku dhiibay mujaahidiinta al-shabaab sida warkan uu ku faahfaahinaya waryaheena abuubakar ibraahim geedi bismi illaahi araxmaani araxiim
qaybta lixaad waraysiyada muuqaalada taxanaha ah ee idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan la yeelatay qaar ka mida ergooyinkii isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa habeenkii xalay lagu soo qaatay kuusane xasan ibraahim oo ka tirsanaa ergadii ka socotay maamulka koonfur galbeed waxa uuna u codeeyey xildhibaan lagu magacaabo cabdifataax geesay oo ka tirsan xildhibaanada dowladda federaalka hargeysa ayaan u qaxay anigoo cabsanaya wayna ii noqon weysay inaan ku soo noolaado kadibna waan soo laabtay waxaan ogaaday in la ikhalday allaah ayaana u toobo keenay ayuu yidhi kuusane xasan ibraahim oo ka tirsanaa ergadii maamulka koonfur galbeed ugu horeyn waxa uu soo bandhigayaa qaabkay u dhacday doorashada magaceyga waxaa la yidhaahdaa kuusane xasan ibraahim xuseen deegaankaygana waa baydhabo waxaa soo doortay xildhibaan oo kuwa ridida ka mid ah magaciis cabdifataax gaasi doorashada waxaa u dhacday annaga awel waa nala qalday marka nala qalday kadibna waa ogaanay inay waxay qaldan yihiin waxaana noo qalday annaga waxaa la islahaynay haddaaba aad waa u halaysaan neef soddon qadayaa biigeysan islahayn awel hore waa ku faraxsanayn kadibna waxaa lanoo sheegay inay diinta islaamka aan ka baxnay kadibna waa ka soo laabanay waxaa usoo ballaanay diinteenna oo islaamka ah darteeda ugu soo laabanay ilaahay baa ugu tooba keenay iyadoo cid naqasbaysa aysan jirin taas darteed marka waxaa noogu qasabtay inaan diinteena u laabano oo nolosheenna saas ku dhimano sidoo kale waxa uu sheegayaa in doorashada kadib ay soo wajahday cabsi iyo walaac isagoona u cararay magaalada hargeysa ee waqooyi galbeed ee soomaaliya doorashada waxa ka fayda male waxoogaa yaroo shilimaa markaas lisay ee gaaraysa kun iyo shan boqol doolar aa liisay ma ahayne waxaa la iisiyay keligayaa liisay anna waxaa islaahay waa igu yareeday markaas habadka ma haya maxaa ka haya intaa qaladtudha aan ogaadaya diyaarad ku raraacayo hotel ku socday maxaa laga haya waxba lagama haya nafsad ahaanteed intaa cobsadada baydhabo diyaarad ka raacaya wax ku badbaadaysa reerkiisa aan tagay haddana masana ku soo laabtay baydhabo hargeysa u baxay hargeysa waxaa soo jeegay sagaal bilood ma intii yaroo aan qaatay qaatay waxaa isiri de meeshaan ka fogow marka dambena waa soo laabtay waxaan usoo laabtay deegaanka usoo laabtay sababta wixii waa kasoo faramaran soo maha ugu dambeyn waxa uu ka sheekeeyey arrin la yaab leh oo ku qabsatay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay isagoona fariin baaq ah u diray ergooyinka hadda ku howlan la shaqaynta shisheeyaha dhacday ugu yaabka badneed ee igu dhacday anoo habeen soo socda wiil yar oo isagana tuugsanaya jiira inta u istaagay kun shilin i weydiistay gacanta ii qabtay asaa u kala tuuray waa lagu haya aawa isiri ti igu yaabka badlay taas ahayd inuu shabaab yahay oo qaaday oo aawa lagu haya lagu dili rabo tii igu yaabka badnay taas ahayd gacantuu i qabtay waa isiri waa lagu hayaa isagana wuxuu yidhi kun shilin isii markaadhinta igu degtay marka kitaabo badan ii sheegay wuxuu yidhi nig waa ridowday ilaahay dartiis u toobakeen horta ilaahay dartiisa u toobakeenay ma horta waxa qofka intiisa garanaynin waa laga yaabaa inuu ku qaldamo laakiin hadda waxa ogaanay inay qalad yihiin ayagana inay qalad yihiin u sheegaynaa oo riddo ay tahay diinta islaamkana sal ku lahayn intaasaa u sheegaynaa kii aragnay iyo kii aan telefoon u dirrab intaasaa u sheegaynaa inay ka waantoobaan oo soo islaamaan qofkii haddaas waxaa rabana ni-idiis alla ugu saaro taasaa u baaqaynaa muuqaaladan taxanaha ah ayaan habeenadii lasoo dhaafay kusoo gudbinay qaar ka mid a ergooyinkii isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo si weyn loogu soo dhoweeyey qeybo ka mida wilaayaadka islaamiga ah ee dalka soomaaliya
dadka ku dhaqan qaybo ka mid ah hiiraan iyo gado ayaa daawaday filimkii alkataa'ib ay ka soo saartay dagaalkii sannad ka hor lagu qaaday xerada ciidamada maraykanka ee mandabey waa ka maxamed cali oo warkan inoo sii ambaqaada
fagaarooyin ku yaala degmooyinka buqa qable iyo caalcadde oo ka tirsan wilaayaadka hiiraan iyo gado ayaa lagu daawaday filimkii ay baa'isay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab dadkan ayaa si wadajir ah u daawaday filimka iyagoona intii ay daawanayeen laga dheehanayay sidaay ugu riyaaqeen xasuuqa maraykanka loogu geystay xerada mandabay ee dalka kenya ugu horeyn dadka ku dhaqan degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa ka hadlay shucuurtooda ku aadan filimka ay baahisay mu'asasada al-kataa'ib waa degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga ee hiiraan ilaah baa mahadsan caawa aad baan faraxsannahay waxaan daawannay filin aad iyo aad u xiiso badan oo muddo aan sugaynay dhabahaantii waa aad baan faraxsannahay ilaaha ku mahadsan inaan caawa filinkaas daawanay dhabahaantii waxaa ii farxad geliyey oon kaga bugtay filinka diyaaradihii amerikaanka oo gubanayo iyo dabaabuwaadkoodii uu gubanayo iyo mujaahidiinta oo diyaar garoobayo oo mataqaanaa howlgalkaas inay fuliyaan oo fariidka ah diyaar u ah dhabahaantii aad buuna farxad geliyey gaal waa jabtay gurigeeda loo galay meeshii u weynaad oo ameerikaankaas joogay oo isku tababarinaayay oo raayad tawxiidka ay ka balbabanaysa cawd aan fiirsanay allahu akbar aan leenahay sidoo kale qaar ka mida bulshada buqa qable ayaa ka waramay siday ugu faraxsan yihiin xasuuqa maraykanka ka soo gaaray weerarka filinkan waa filin qiimo badan intaan aflaanta fiirsanayna kii ugu wanaagsanaa dhihi karnaa insha allah cawada waxaa boqolkiiba boqol quluubtaagna aaday u farxsantahay ilaa cawada farxad dalaada lurdi waa inaa macquul ah marka ma insha allah dhihi karna taas cawada aaday u farxsanahay abdiraxmaan xusmaan tan iyo saddex sano degmada buqabale waxaa daawaday filim aad iyo cajiib ah waxaa ka mid ah amiirka abu cubayda oo la dardaarmaya waxaa arkay usoo dhaha dhaawactira wix meesh ku jiro diyaaradaha burburis dhaha wixiina waa soo fuliyeen waxaasaa leeba meerkan cawada ugu horreysa diyaaradda daroons oo burburis bishaarada mandabeyna oo timid bishaarada hore oo nooga timid guusha barakaysan baabuurta laga helay bannaan ibam ibeebabaasuuka baaloota saban kuuriyaan baadle ka sii badan barwaaqaan la heli ceel baroobeynin eba iyo hoog waxaa qaba ninkii diinta beeniyo baqbaqdii taraam oo badneed inay bilaash noqotay dhanka kale fagaare ku yaala degmada ceelcadda ee wilaayadii islaamiga ee gado ayaa lagu daawaday filimka alkataayib waana kuwan qaar ka mida dadkii joogay fagaaraha oo ka waramaya waxyaabihii ay filimka ku arkeen waxyaalaha ugu darnaya filimkan ka dhex arko diyaaradihii oo qarax loola beegsaday oo kufaartii ay jabtay oo garoonkii gaalada ugu weyneed oo yuhuudka kii ugu weynaa oo qalqalay taasaa ugu yaabka darneed filanka waxaan arkaya gaaro aad loo halaagay oo ilaahay mahadii marka waxaan leeyahay mujaahidiinta koraha allaha ka dhigo gaadaan alla hadlaayo marka waxaan arkaya gaalo badan oo bakti ilahay waa ku mahadsan diyaarad badan la gubay
marka hore filinka xalay aan daawanay filin cajiibe oo wuxuu ahaa ilaahay barakeeyey buu ahaa filin nimankii meeshaas galay niman barakaysan oo ilaahay barakeeyey oo amuurahooda ilaahay u fuudeeyey ayay ahaayeen waxaa weeye maraykankuna wuu ku kashifan yahay maraykanka muxuu ugu kashifan yahay marka uu yidhaahdo dronis iyo nucleyer baan wataa iyo muqaadaraadka igaa sarreeyo nimankan an waxay wataan muqaadaraad aqli leh oo garasho leh oo ilaahay uu ma aragtay meel kastaba ku hagaajinayo oo dareenkooda isku wado ayaga rumuud bay wax ku wadaane ayay ma aragtay ay ilaahay ugu fuudeeyey laba maalmood ka hor ayay ahayd markii mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab baahisay filim lagu soo bandhigayo weerarkii mandabay ee lagu xasuuqay ciidamada maraykanka iyadoona lagu soo bandhigay diyaarado xirada u yiilaya oo gubanaya iyo meydadka qaar ka mid a askarta maraykanka waad mahadsantahay maxamed cali qaraxa geysta khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay gudaha waddanka suuriya iyadoo cudurka koronavirusna uu mar kale dad badan ku dilay dalka maraykanka wararkan waxaa soo jeedinaya maxamed ciise wararka ka imaanaya waddanka suuriya ayaa waxay sheegayaan in deegaan dhaca waqooyiga waddankaas uu ka dhacay qarax xoogan oo sababay khasaare isugu jira dhimashiyo dhaawac oo soo gaaray dadka rayidka ah kooxa difaaca mandiqada ayaa waxay saxaafaddu u sheegeen in gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey uu ku qarxay afaafka hore ee xarunta dhaqanka ee magaalada aczaaz ee waqooyiga dalka suuriya halkaas oo uu ka dhashay khasaare kala duwan wararka hordhaca ah ee laga helaya goobta ayaa sheegaya in ugu yaraan lix ruux oo rayid ah oo ay ku jiraan laba habeen iyo cunug yar ay ku dhinteen qaraxa iyo in ka badan kow iyo soddon kalena ay ku dhaawacmeen muuqaalo iyo sawiro lagu baahiyey baraha internetka oo laga soo qaaday goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa waxay muujinayaan olol iyo dab ka kacay goobta iyo burbur baahsan oo soo gaaray dhismayaal ka ag dhowaa meesha uu qaraxu ka dhacay qaraxan ayaa kusoo aadaya iyadoo dhowaan sidan oo kale qarax ka dhacay waddanka suuriya ay ku dhinteen shan ruux halka ay ku dhaawacmeen afar iyo toban kale dhanka kale cudurka coronavirus ayaa mar kale xasuuq ba-an ka geystay waddanka maraykanka xilli cudurka coronavirus uu saameyn adag ku reebay dhaqaalaha waddanka maraykanka ayuu haddana cudurka gudaha dalkaasi ka geystay khasaare hor leh dadka uu cudurka ku dilay gudaha dalka maraykanka ayaa waxay tiradoodu maraysaa afar boqol afartii toddoba kun oo ruux halka lix iyo labaatan milyanna ay marayso tirada dadka soo ritay cudurka afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay coronavirus waxaa gudaha maraykanka ugu dhintay in ka badan soddon kun lix boqol konton iyo sideed ruux sida ay sheegaan xarumaha caafimaadka ee waddankaas madaxweynaha dalka maraykanka joe baiden ayaa sheegay inuu ka cabsi qabo in korona uu gudaha dalkaasi ku dili doono lix boqol oo kun oo ruux oo amerikaan ah iyadoona saraakiisha caafimaadka ay saadaalinayaan in tirada dhimashada ay sare u kici doonto bilaha abril iyo febraayo ee nagu soo aadan markaana waxaa idinku soo maqan warbixin wariyaheen maxamed amiin uu ku eegayo ciidamada yuhuudda oo togtay wiil dhallinyaro falastiini ah wararka naga soo gaaraya waddanka falastiin ayaa ku waramaya in ciidamada gumaysiga yuhuudda ay xadgudubyo hor leh ka geysteen daanta galbeed ee waddanka falastiin ciidamada yuhuudda ayaa toogtay wiil falastiini ah iyagoona ku andacoonaya inuu damacsanaa inuu tooray ku dhufto askari ka tirsan ciidanka yahuudda ciidamada yahuudda ayaa soo dhigay fiideo ay ku sheegayaan in wiilkan falastiiniga ah uu doonayay in iskuday dil uu u geysto askari ka tirsan ciidanka yahuudda ha yeeshee ay iyagu toogteen fiideogan ayaa waxaa lagu arkayaa wiilka falastiiniga ah oo waddada iska maraya islamarkaana si bareer ah uu u tooganayo askari ka tirsan ciidanka yahuudda warbaahinta waddanka falastiin ayaa soo tabinaysa in toogashadan ay ka dhacday magaalada baytulaxam oo ka tirsan waddanka falastiin askartan yahuudda ah ayaa waxay xabado ku fureen wiilkan falastiiniga ah taasoo uu ka soo gaaray dhaawac halis ah oo ugu dambeyntii uu u geeriyooday iyadoona ciidamada gumaysiga yahuudda ay goobta aga tageen meydkiisa waxay askarta yahuudda xireen waddada ay ka geysteen toogashada iyagoona diiday in ay isticmaalaan gawaarida iyo dadka lugeynaya intaba sidoo kale ciidamada yahuudda ayaa qafaal aan kala sooc lahayn waxa ay ka geysteen daanta galbeed ee khaza wakaalada wararka falastiin ee wafaa ayaa sheegtay in shalay oo ahayd axad ciidamada yahuudda ay qafaaleen lix ruux oo ka mid ah dadka falastiiniyiinta sanadihii lasoo dhaafay ciidamada yahuudda ayaa toogasho bareer ah u geysanayay dadka muslimiinta ah ee reer falastiin iyagoona ku andacoonaya in ay weeraro kusoo qaadaan askarta yahuudda ee xoogga ku haysta dhulka reer falastiin warkii oo aad kala socoteen idaacadda alfurqaan dhegaystayaal xilligan waa naga intaa cid uu dhaafana waxay ka heli kartaa barta aalada internetka aynu ku leenahay ee radio alfurqan dotcom